kulanku ayaa qaban qaabaday hay-adda naafada qaranka soomaaliyeed ee dhakaqowday magaalada muqdisho weliba lagu ka hadlayay saameynta isbeddelka cimilada kilayiinga dadka naafada ee soomaaliyeeda agaasimaha guud ee hay-adda naafada ee gobolka banaadir cabdulaahi muuse jaamac iyo xubno kumada naafada gobolka banaadir ayaa ku hadli waliyaabaha use ka saabsan ay kulanka shirkan wuxuu ku saabsanay isbeddelka cimilada sidee looga hortegi karaa dadka baayaha gaarka qabo haddii roob mayigaana amba duufaan amba dhibaato walba oo cimilada keentay ay timaado sidee looga gaashaaman karaa saasay ku saabsan tahay beriga shirkaanu saasoo ku saabsan yahay waa soo dhaweyneynaa qabanqaabayaasha iyo hay-adda naafada qaranka iyo intay gacan ka geysataba waa soo dhaweyneynaa soo dhawaada shaqo wanaagsan aad qabateenaan leh isbedelka cimiladu dhibaato oo oo xag alla ka timid waaye waxay ka leedahay dadaal waa leedahay ka hortag way leedahay sidee hadday timaado looga badbaadi karaa dadka baayaha gaarka qabo waa sidaas waaye waxaa beriga meesha loo fadhiyaa waxaad ka faa-ideen inaad dib u laawatiin xaafadihiina geysiin aada horumarisiin waxaa jiraan xitaa cunto qaar oo ay noqdaan exbyr ay dadka qaar ku naafoowaan inta badan wax ma akhriyaan dadka wixii iska soo gataan oo iska cunaan marka inaad ka taxdirtiin oo waxyaalaha qaar aa iska ilaalisiin waxaan maanta inta iskugu nimaanay oon muhiim inoo ah inaan isla falanqeyno oon group discussion aan ka sameyno cimilada naafada dadka naafada saameyntay ku leedahay iyo qeyba u kala baxdo biila-aanta kamida waxaa ka mida marka ay timaado fatahaada biyaha biila-aanta waxay keenaysaa biyo wasaqa inay yimaadaan oo ay saameyn badan ku yeeshaan haddana fatahaada biyahana sidoo kale saameyn bay ku yeelane waxaa sidoo kale soo galaya haddana waa laba qeybood ay u kala baxayaan sida dagaalada iyo haddana cimiladiiyo isku xiran ayadana saameyn saameynta ay ku leedahay dadka naafada ah si kastaba kulankan iyo intiisu darar weliba diiradda la ka saaray ku horseedowkii ku jawaabowka xaaladaha degdege ee ku dhalada u isbeddelka cimilada iyo khilaafyada saameyntiio keliyiga dadka naafada ee soomaaliyeeda